waan rajeynaya tababarkaasi si guula idinkugu dhamaado waktigaas insha allahu tababarku idiin dhamaado haddii aan boosasa joogana waan ka soo qeybgalaya waa idiin imaanaya hadii ilaha yidhaahdo xiritaanka tababarka dabcan markaa tababarku idiin dhamaado waxaana marka hore in tababarkiina si fiican aada u qaadataan ciidan maanta ka training fiican ka dhaqaalo wanaagsan looga dadaal badan yahay ciidankan ma jiraan u malaynahaya marka waxaa la idinka rabaa sida haddee aad laydinkugu rown yahay ama mushaar ha noqoto ama tababar ha noqoto ama dhaqaalayn kale ha noqotee inaad ciidanka inta kale ka horeysaan baa laydinka rabaa ciidamada yada kale duruuf adag ba ku shaqeeyaan laakiin ilaa xad waxaan is leenahay idinku aad baad uga duwan tihiinoo niman dhaqaala haystaa gacanta idinku haya waan rajeynaynaa marka in aad ku dadaashaan inaad tababarkiina si fiican u qaadataan kabacdina dee howlgalkii dalkao dhan baa idiin baahan ciidanka ha dhowto ugu shaqada badan doono dalka idinku noqonaya baddii inaad difaacdaan idinkaa la idinka rabaa birigiina inaad wax ka difaacdaan idinkaa la idinka rabaa waxaan rajeynayaa marka tababarkaas kala duwan oo noocyadiisa kala duwan leh oo bad leh oo biri leh inaad si fiican u qaadataan kabacdina meesha uu ka soo baxo ciidan dalku ku hadlayn karo ammaanada iyo xafilaadda khayraadkiisa hadda khayraadkana baddu waa dhibaata ka taagan dalka waa la socotaanoo jariifaa ka socda badda waxaana nidhi waa musiibo qaran musiibadaa qaran cidda la raba inay la dagaalantaan waa idinka weeye dacan waxaan rajaynaynaa qaar idinka ka mid ahoo gaar oo hawsha loo tababari doona ayaa jiri doona waxaan rajeynaynaa marka inaad tababarkiina si fiican u qaadataan in aad saraakiisha lafta waxaa laga rabaa in ciidanka waxa ugu muhiimsan waxaa weeye in wadaniyad lagu beero weeye in wadaniyadda la baro in dalkooda difaaciisa iyo wanaagiisa in lagu tababaro oo lagu haga weeye saasaan rajeynaya in saraakiishu ay doorkaa qaadato idinna aad tababarkiina si fiican u qaadataan guulaystaan idin leeyahay insha allah khayr baan rajeynaya waxay noo ahaan doontaa marka tababarku idiin dhammaado ood ciidan noqotaan hawl gashaanoo qalabkiina agbiina laydin dhammaystiri doona ayaa rajeynaya aad iyo aad baa umahadsantihin